madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maalmahanba xaalad caafimaad u joogay dalka jarmalka ayaa ka hadlay sababaha u jooga dalkaasi iyo hadda siday tahay xaaladiisa caafimaad waxa uu sheegay madaxweynuhu in jarmalka uu gaaray si loo hubiyo marxaladiisa caafimaad iminkana uu wanaagsan yahay waxaase uu xusay in marka laga tago arrinta la xiriirta caafimaadkiisa ay jiraan kulamo barbar socda oo ay leeyihiin wasaaradaha arrimaha dibadda soomaaliya iyo jarmalka oo ku salaysan dhinaca iskaashiga well dalka germany waxaan u imiday routine yani check up caafimaad oo aan muddooyinkii lasoo dhaafay saddexdii sanoo lasoo dhaafay aanan fursad weyn u helin ayaan u imiday oo dhab ah marka waa waa waa iyo dabcan arrimo dawladda la xiriira maanta wasaaradda arrimaha dibadda iyo qoladan muxuu ahay g i z la yihahdo oo g t z hore ah iyo xafiiska maxaanku yidhahday ra-iisul wasaaraha dalkan chancellarko dibadda hadda ku maqan xafiiskeeda rag ka tirsan iyo wax badan baan is aragnay oo amuuraha soomaaliya iyo germanyn aan ka hadalnay marka dee waxay ahayd safar runtii gaaban waana waana waana soo gabagabayneynaa dhawaano dalkan ku noqonayna haddii alla yidhaha insha allah maya aniga boqol kiiba boqol waa caafimaad qabaa wax dhiba iyo wax xanuuna oon qabo hadda aan xanuunsan aan meeshaan u imida ma jirto laakiin dee da-dan haddii la gaaro in check up marmar la sameeyo waa waa loo baahan yahay waxa uu ka hadlay dagaalada gurceel waxaana uu tilmaamay madaxweyne xasan in cid walba oo wax tabanaysa looga baahan yahay inay ka qayb galaan gogosha nabadeed ee taalla magaalada dhuusamareeb intaasina waxa uu ku daray madaxweynuhu in laga gudbay xilligii qoriga wax lagu raadin jiray horta meesha ka jira waxaan leenahay hala joojiyo ciddii wax qabtaahay gogol nabadeed oo dib u heshiisiin oo dadka degaankaoo dhan ay isugu yimaadeen iyo beelaha degan goboladaas oo dhan ayaa dhuusamareeb taallo ciddii wax qabto gogoshaas ha tagto waxay qabta ha ka sheegato waana laga daaweynaa waxaa la isugu yimidna in la daaweeyo waaye laakiin cid wax qabto oo qora ah ka alla duufayso anuu ma garanaayo madaxdii ahlusunna waljamaacana dhuusamareebay fadhiyeen oo kusoo arkay maalin dhaweetay joogeen oo kula soo kulmay oo documenti ay iigu soo dhiibeen aragtidooda iyo muxuu ahay waxa ay tabanaya waxay qabaan ku wajahan marka anugu waxaan qabaa ciddii wax qabtaahay soomaaliya xilligii qoraga aakaha waa dhammaaday gogol nabadeedaa ka furan gobolada dhexe ciddii wax qabta meeshaas ha tagto hadalka madaxweynaha waxa uu ka dambeeyey markii uu u warramay isaga oo jarmal ka jooga laanta afka soomaaliga ee b b c da